galab wanaagsan waxaan aada ugu faxsanahay inaan kasoo qabdalay sitan lagaga hadlayay la yidhaahdo joint security committee sitan waxaa kasoo baxay waxyaabo badan oo u leh taabanaya arrimaha nabadgelyada soomaaliya iyo sida wax looga qaban lahaa iyo in international communitiga amase adduunyadu iyo soomaaliya ay yeeshaan policy midaysan wax ka qabashada nabadgelyo la-aanta ka taagan wadanka soomaaliya waxaa midka ka horeeyey galabta yani conferenceka ah waxaa ka horeeyey laba maalmood oo ah discussions iyo iyo iyo tababaro smartity maantana wuxuu ahaa gabagabadii shirkan muhiimadiisa waxaad ka garan kartaan waxaa kasoo qeyb galay ambassador mahiga oo matalaya secretary generalka of united nation iyo his excellency abubakar diyaare oo matalaya waxaa kasoo qeyb galay wasiiro waxaa kasoo qeyb galay ambasadoro iyo dad yani dad matalaya international waxaa la yihahdo donorska ama dadka soomaalida ansaho waxaa maadaama shirkan uu ka ahaa uu muhiimadiisu ahayd nabadgelyada waxaa kaloo jooga taladayaasha ciidamada militariga iyo boliiska waxaa kaloo jooga ciidamada soomaaliya u yimid inay kala qayb qaataan nabadgelyada amisom marka anigu waxa weeye press conferenceka waxay ahayd inaan ugu furo un ka bacdina su-aalaha la weydiiyo marka waxaanan ku wareejinayaa inay ku daraan wixii anigu aan ka tegey ambasador mahiga iyo iyo ambasador babakar